dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada xubintii hiddaha iyo dhaqanka axmed faarax cali daaja ayaa inoo soo diyaariyey
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal erey bixintu sideedaba waa magac bixin waana tarjamad waa erey af shisheeye ku jira xambaarsanna fikrad ama shay magaciis erey adiga dhaqankaaga aan lagu aqoon aadna doonayso inaad afkaaga uga hesho magac ay dadkaagu ku garan karaan toddobaadkii dhoweyd warfidiyeenadii aan idiin sheegay ee ereyada badan afkeenna ku soo biiriyey ka hor soomaalidu iyada oo aan dowladi u soo dhoweyn idaacadana lahayn ayay hawsha erey bixintu si aan rasmi ahayn dhexdeeda uga socotay taasna aan ku tusaaleeyo dharka iyo magacyada aynu u naqaan qaarkood reer miyi baa loo badnaayo daaqad bafta ah ama maraykaan ah ayay magaalooyinka xeebaha a ka soo iibsan jireen amaba ay safruhu halkooda ugu keeni jireen lacag ay wax ku kala gataani may jirine ari subag ama harag baa laga siisan jiray iyada oo qoyse qoys loo qaybsanayo dhowr nin ayaa daaqadiiba loo kala goyn jiray dabadeedna waxay u baahdeen nin waliba qaybta uu qaadanayo in magac loo yeelo markaas bay go' u bixiyeen gumaysigii qarnigii sagaaliyo tobnaad dalka qabsaday wuxuu isla la yimid ciidamo kale isir ah oo xiran dhar aan soomaalidu aqoon waxaa ka mid ahaa surweel dheer iyo mid gaabanoo jilbaha korkooda ku eg markiiba waxay u bixiyeen targal goor dambana dabagaab bay ugu dareen shaarka dhabarka iyo feeraha uu raggu ku qarsado waxay u bixiyeen gashi iyo garbagale labadaba inkastoo aan hadda cidina u aqoon kadib markii la qaayibay magaciisa afafka faranjiga ka soo jeeda marada badana ay dumarku kor ka huwadaan ee garbaha iyo laabta u dabooshana garbasaar bay ula baxeen dhinaca kale qalab aanay horay u lahaan jirin oo cuntada lagu cunaa kolkuu maacuunkooda ku soo kordhayna magac uma ay waayin fandhaal dhirta laga qoro ayay wax ku cuni jireen waxaa ugu soo biiray mid macdan ah oo dibadaha ka soo galay kolkaas bay u bixiyeen qaado oo ah isla tilmaanta hawsha lagu qabsado waa tii inta badarka lagu soo qaato afka lagu gaadhsiinayay erey bixintu marnaba hakad ma laha waa hawl socon doonta inta la nool yahay ee xidhiirka ummadaha iyo iska warqabkooduna ay socdaan sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii ayaa magaalada xamar iyo naadigii leegada dhexdiisa waxaa laga furay urur dhaqameed la baxay goosanka af soomaaliga kaasoo ay asaastay dhalinyaro allaha u naxariistee uu hormuud u ahaa buunigii yaasiin cismaan keenadiid la ohan jiray waxay ahaayeen dhalinyaro aqoontii ay dhaqankooda u lahaayeen ku darsatay tii casriga ahayd ee ay ka kororsadeen dugsiyada maamuladii gumaysiga waxay si wacan uga qayb qaateen intii aan la qorin af soomaaliga erebixintii ku soo korodhay waxay ku dadaali jireen fikrad walba oo afafka shisheeye ka soo jeeda inay af soomaaliga uga helaan erey u dhigma oo loo bixiyo tusaale ahaan waxaa ereybixintoodii ka mid ahaa aqoonta tirada oo ay xisaabta u bixiyeen gooraysa oo ay saacadda u bixiyeen kareeb oo ay ku magacaabeen warqadda koobiga ama nuqulka aynu u naqaan kasmo oo guud ahaan ay u bixiyeen aqoonta cilmi baarista lagu gaaro falsami oo ay fanka u bixiyeen suugaan oo ay ku magacaabeen laan ka mida laamaha culunta bulshada iyo madaxweyne oo ay u bixiyeen dalhebel iyo dadka ku dhaqan ninka ugu sarreeya ereybixintu sidaan soo sheegay waa tarjamad keligeedna ma ahee waxaa la tarjamaa buugta jaad walba khudbadaha wararka ay idaacaduhu tabiyaan maqaalada cilmiga ah maansada iyo wax walboo kale oo afka ay ku qoran yihiin af kale looga soo rogaayo sidaa darteed baa qofka wax tarjamaya waxaa laga doonayaa aqoon ku filan inuu labada af iyo dhaqamadoodaba u leeyahay aqoon keliyeysa ma ahee tarjamaddu waa fan macnaheedu wuxuu yahay hadalka la soo tarjamay oo aan qalalayni inuu soo gaaro bulshadii loogu talagalay isaga oo ay si fudud u garan karto hawsha haddaba wartabiyaha soomaaliyeed uu dharaar walba ku foogan yahay tarjamadda ayay qayb ka tahay sidaa awgeedna wuxuu ku qasban yahay arrimaha aan soo xusay inuu u warhayo dhabtiina intii karaankood ah dhallinyarada soomaaliyeed ee warbaahinta maanta ka howlgasha dadaal kuma yara lagumana hungoobo oo wararka afafka qalaad ay ka soo rogaan waxay badanaa ina soo gaaraan iyaga oo si wacan loo garan karo guud ahaan iyada oo arrintu ay sidaa tahay ayaa haddana waxaa kolkol dhacda wariyayaasha qaarkood inay hawshaa ku turunturoodaan taasina waa marka tarjamaddu ay ka noqoto mid eray eray ku saraysan taana aan ku tusaaleeyo laba war oo wartabiyihii af soomaaliga u soo rogay uu shiishka la heli waayey tusaalaha koowaad beri dhexdaasa ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee faransiisku wuxuu sheegay iiraan in cunuqabataynta saaran laga qaadi doono oo keliya kadib markay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyomka in aanay dana militari ka lahayn isla maalintaas ayaan maqlay wartabiye soomaaliyeed oo isla warkaa dhagaystayaashiisa u soo gudbinaya markaa buu yidhi wasiirka faransiiska ahi wuxuu yidhi si cunuqabataynta looga qaado iiraan waxay u baahan tahay inay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyomka in aanay dana militari ka lahayn meesha haddaba gefku ku jira waa oraahda ah waxay u baahan tahay oo afkii laga soo tarjamay sidii ay ku ahayd af soomaaliga loogu soo rogay waa iska caddaan iiraan inaanay u baahnayn howlaheeda nucleerka in la xakameeyo ama la dhimo ama la farageliyo taas cidda u baahani waa dowladaha la baxay shan hal lagu daray oo mar walba iyada ku cadaadiya inay howlahaas faraha kala baxdo sidaa darteed tarjamadda warka si aan loogu marin habaabin waxaa wariyaha ku habboonayd inuu sidaan u yidhaahdo si cunuqabataynta looga qaado iiraan waxaa looga baahan yahay ama laga doonayaa ama looga fadhiyaa inay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyomka in aanay dana militari ka lahayn tusaale labaad dowlado fara badan oo lagu magacaabo saaxiibada suuriya ayaa oktoobar sanadkii ina dhaafay magaalada london shir ku qabsaday madaxdii ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa john kerry oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka kaasoo shir jaraa'id ka sheegay in aanu qabin madaxweyne bashaar al asad inuu ku hamiyo timaadada inuu suuriya madaxweyne ka noqdo wariyihii soomaaliyeed oo warkaa afka ingiriiska ka soo tarjamay kuma uu guulaysan erayadii ku habboonaa inuu u helo wuxuu yidhi john kerry wuxuu yidhi bashaar al asad meel kuma laha mustaqbalka suuriya mana qabno inuu u cararo doorashada madaxtooyada ee kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobanka dalkaas ka dhici doonta waa tarjamad eray eray ku saraysan tuuran for ayay ka timi af soomaaligeena dhadhan kuma laha maxaa yeelay cararku waa orod ay baqdini keento qofka cararayaana badbaadada naftiisa mooyee wax kale kuma hamiyo haddii xataa kursiga madaxtooyada ay arrintu joogto waxaa haddaba wariyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo bashaar al asad meel kuma laha mustaqbalka suuriya mana qabno inuu u tartamo doorashada madaxtooyada ee kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobanka dalkaa ka dhici doonta sidaa waxaa yidhi john kerry dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
axmed faarax alida jaa aad iyo aad buu umahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya